Ganacsiga ayaa ah mid ka qayb qaata jiritaanka iyo horumarinta bulshada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Sannadihii u dambeeyay, waxaa ganacsi loo aadi jiray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, waxaana hadda degmada Balcad ay samaysay horumaro kala duwan oo ganacsiga, waxaana qaar ka mid ah ganacsatada degmada ay soo kordhiyeen xarumo fara badan oo aan horey uga jirin degmada, ayna baahiyo kala duwan u qabeen shacabka. Qaar ka mid ah mulkiilayaasha xarumaha ganacsiga ee dhowaan laga hirgeliyay degmada ayaa ka hadlay sida ay ugu dhalatay ganacsigan inay ka hirgeliyaan degmada.
magaalada alxamdulilah ganacsigeeda maalmahan waxaa aada u fududeeyey wadada xiriirisa muqdisho iyo balcad maadaama uu isku socodkii oo fududaaday waxaa hadda ee u baahato wakhti gaaban xataa hala joogo wakhti casira waxaad dalbato isla maqribkii waa kuu imaanayaan maasha allah kolleyba degmada dhinacyo badana waxaa la soo kordhiyey Ee, hadda waxyaabo badan oo hadda aan la soo koobi karinaa jiro oo magaalada ay soo kordhisa Ee, ka hadda ka axmed ahaan annaga hadda shakhsiyadeena waxyaaba magaalada ebel laga heli jirin baa hadda magaalada u hayna waxaana jecelnahay inay nalaga soo xiriiraan macaamiishayna sharafta leh anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya macaamiishayda dukaankana dhammaan waa salaamayaa iyo inta maqal iyo muuqaalka iyo taqaan nacam waxaa ka mid ah sida hadda waxyaabaha aan gadno gaaskoo kale waxaa ka mid ah khasaaladahoo kale waxaa ka mid ah waxyaabo badan oo aad magaalada hadda waa iskaafisay maadaama waddada ay fududaatay marka qofku waxay rabta xatee wakhtigaas waa la hayaa halleey isla wakhtigaasna waa laga gedi karaa hadduu ilaahi raadi niyow farsamaqaan ahay oo telefoonna waxbaan sameynaa farqweyna u dhexeeyo maadaama laamiyaa la dhisi wax badan u fududey ganacsiga haddaa waxaa u baahan taha toban daqiiqa lagu keenaa isri micnaa afar saac la sugaaya ha afar saac shan saac marka qaar toban saacta waa soo gaaraysay oo micnaa gaari xumo abid hadda waa dalbani oo lagu keenaa wallaahi niyo horumar bo- niyo saxaabo si fiican horumar oo gaari oo sidoo hore maahan oo dhismooyinka waa bateen horumartaas micnaha ma- adi maalinta maalinta dambaysa micnaa horumaraa gaari waa waddadaan sababa ah wadadan laamiya oo lisa sabab ah wallaahi waa waxa uu baaqaa soomaali waa meel nabad ah, waa meel amni ah in loo soo laabto arjiina wallaahi ganacsi waa hadda boqolkiiba boqol waaye amnigiina saaf waaye waa si nabada lagu shaqaystaa maadaama oo amnigi nabad yahay boqolkiiba boqol soomaali saaf waaye amni waad Een, wallaahi farqi aad iyo aad u weyn aa, u dhexeeyo sababtoo ah een, degmada een, shalay meeshii taagneed maanta ma taagno Een, isbeddelka waa mid muuqdo oo aad u wada jiidaanba een, horumar dhanka ganacsiga ah een, degmada ay ku tallaabsatay waa uu fara badan yahay hal iyo laba ma lagu soo koobi karo sababtoo ah een, waxyaabo aanan horay aanan degmada loogu heli jirin aa maanta een, haddii aad uga baahan tahay aad uga heli doonto aa uga heli Een, waxaa jiri ee, jiri jirtay in waxyaabo fara badan oo aanu degmada horey looga helaynin oo ay ka mid ahaayeen ama baahiyaha fara badan oo aanu degmada ka jiri oo ka jiri jireen oo aanu ka doonan jirnay magaalada muqdisho oo kaleente in wixii oo boqolkiiba siddeetan ama sagaashan ku dhowaad in degmadii ay wada yaalaan